Olole-kulanka magacdaray toddobaadka nadaafadda iyo cagaarinta ayaa wayba lagu bilaabay dhammaan qaybo kala duwan ee degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir iyadoona olole isku kaaladeen bulshada iyo maamulka degmada gudoomiyaha degmada Warta Nabadda ee gobolka Banaadir Seyna Maxamuud iyo wayba ku hadlay ujeedka la kuleyay olole oo maamulka degmada guud ahaan ay ka wada shaqeynayaan iyo hay-adaha amniga iyagoo kaashanaya maamulkooda sare ee gobolka Banaadir bilic soo celin guud oo ka socota guud ahaan degmada Warta Nabadda sida aragtaanna hadda waxaa ku sugannahay waddada soddonka waaye oo aan ka wadno dhirbeeris iyo maxaa la yidhaahdaa wejiga labaad ee dhirbeerista iyo aan ka wadno nadaafad warta nabadda markii uu ku dhawaaqay madaxweynaha xasan sheekh maxamuud in soomaaliya cagaaran kambeynkeedii la galo waxay ahayd degmadii ugu horreysay sida aragtaanna guud ahaan meelo badan oo degmada warta nabadda ka mid ah waddooyinkeeda xaafadaha isbitaallada iskuullada iyo xarumaha dowladda intaba waxaanu ku beernay feesbankeedii ilaa ay koow iyo toban kun oo geed maantayna waxaa inoo bilowday intii in ka badan hadduu ilaahay idmo oo guri walba iyo goob walba ay sidoo kale u gaari doono qaybtii labaad ee degmada gaar ahaan waddada soddonka inta ka dhibneed ayaan ka bilownay galabta halkan waxayna noqon doontaa insha allah isbuucan isbuuca dhirbeerista iyo nadaafadda annagoo guud ahaanba shaqadayna ay tahay in maalin walbaahe nadaafadda iyo bilicda deegaanka aan kor u qaadno waxaan sidoo kale halkan rabaa inaan uga mahad celiyo maamulka gobolka banaadir oo ayagana garab weyn in halkan inagu siiya iyo hay-adaha amniga guud ahaantood waxaana rabaa inaan halkan baaq uga diro ganacsatada iyo deegaanka dadka qaybihiisa kala duwan muwaadin hortaada haddii aad hagaajisid waxay noqonaysaa in guud ahaan dalkoo dhan uu hagaagay oo qurux badnaada oo bilicdiisu ay korartay dhanka kale agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilic reedanagowka gobolka banaadir iyo agaasimaha arrimo bulshada ee gobolka ayaa ka dheeradeen in maamulka gobolka banaadir diyaar ay yihiin reedan nadiifyowka degmooyinka gobolka runtii aad iyo aad aan ugu faraxsannahay inaan caawa aan ka qayb qaadanno ololaha nadaafadeed ee degmada warta nabadda iyo dhirbeerista halkan lagu beeray ay guddoomiyaha degmada hurmuudka u tahay oo ay ugu magacadartay toddobaadkii nadaafadda iyo dhirbeerista degmada warta nabadda runtii kawaax nadaafad ahaan dowladda hoose shaqaalaha dowladda hoose ee waxda nadaafaddana aad iyo aad ay uga qayb qaateen iyo waxda gaadiidka dowladda hoose dhammaan shaqaalaha gobolka banaadir oo waajibkooda maanta halkaas ku gudanaya galabta sagaal saac ay yimaadeen haddana caawa hay mare shaqadana waa sii socon doontaa ilaa iyo shaqada ay kasoo gabagowda waddada soddonka waa muuqataa mudane guddoomiye waa kaaga mahad celinaynaa dadaalka hal abuurka iyo juhdiga aad ma aragtay samaynaysid galabta ayay shaqada nadaafadda iyo dhiraynta bilaabatay hadda oo hal saac aan maraynana waa socotaa saddex saacoo habeennima la soo gebagabaynayaa waxaan rajaynaa in degmooyinka kale ee gobolka banaadir inay ku daydaan degmada warta nabadda sida uu sheegayba agaasimaha guud ee nadaafadda iyo bilicda annaga waa garab taagannahay degmo kasta oo wax qabsanaysa oo nadaafadda ka shaqaynaysa oo cagaarinta ka shaqaynaysa waa garab taagannahay waana abaalmarinaynaa ololoogun yaa qayb ku nagada doona dayactirka iyo nadaafadda guud ee degmada